فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم bismillaahi araxmaani araxiim salaamun calaykum ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo hadahan oo kale aad habeen walba ka maqashaan warbaahinta islaamiga alfurqaan hadduu alla qadaro caawo dhegaystayaal barnaamijka waxaad ku dhegaysa doontaan xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk oo sheegay inuu tiro lix goor ah ka badbaaday weeraro ay shabaabulmujaahidiin ku khaarijin rabeen waraysi uu siiyey warbaahin afqalaad ku hadasha uu uga hadlay xaaladda amni ee haysata ayaan barnaamijka idinkuugu soo gudbi doonnaa maxay yihiin qodobadii ka soo baxay shirkii dalka yuganda ugu soo idlaaday midowda afrika ee looga hadlayay xaaladda hubantila'aanta ah oo ay ku sugan yihiin dowladda federaalka iyo howlgalka waxa loogu yeero owsom maxaa ka jirayna xaalad kumeelgaar ah la geliya dowladda federaalka musefanina uu noqonayo madaxweynaha qarsoon ee dowladda federaalka aqoon-yahanan qodobkan ka waraysanay ayaan caawa dhuwaxa idinkuugu soo gudbi doonnaa senatar ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk oo sheegtay in bangi laga leeyahay turkiga uu dalka soomaaliya ka uruuriyo lacag kaash ah oo waddan ka taalla su'aalay iska weydiisay sababta ay turkida kaashka u urursanayaan ayaan caawa dhuuxa idinkugu haynaa waa sidee xaaladda guud ee wilaayada shabeellaha hoose waaliga wilaayadaas oo aan ka waraysanay qodobo badan oo ka mid ah xaaladda gobolkaasi ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa siyaasi taageersan dowladda federaalk oo wax lala yaabo ku tilmaamay heshiiskii shidaalka ee turkida isagoo geesta kale ka hadlay guuldarooyinka dowladda federaalka ka haysta dagaalka ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab xubinta faa'iidada caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ayaad sidoo kale barnaamijka caawa kaga baga doontaan ee u diyaargaroobay isagoo faahfaahsan
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa tahay isku soo noqod wanaagsan caawa taariikhda hijiriyada waxay ku beegan tahay labaatan iyo sagaalka bisha shawaal sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa lix iyo labaatanka bisha afaraad ee labada kun shan iyo labaatanka aynu soo qabanno qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijkeena waa wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise mahadsanid cabdisamed markana dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka qof ayaa ku dhintay boqolaal kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax xooggan oo maanta ka dhacay dekadda weyn oo ku taala dalka iiraan ugu yaraan afar qof ayaa ku dhimatay halka shan boqol tobaniyo lix qof kalena ay ku dhaawacmeen qarax weyn oo maanta ka dhacay dekadda weyn ee magaalada bandar cabaas ee dhacda koonfur bari dalka iiraan maamulka hay-adda bisha cas ee dowladda shiicada ah iiraan ninka lagu magacaabo banki maxamuud ayaa xilli uu ka warbixinayay arrintan isagoo la hadlayay warbaahinta rasmiga ee dowladda iiraan waxa uu sheegay in qaraxan uu horseeday dhimashada afar qof iyo dhaabaca shan boqol toban iyo lix kale warbaahinta ka soo waranta gudaha dowladda shiicada ah iiraan ayaa tebisay maanta in qaraxa uu ahaa mid xooggan oo saameyn leexaad leh ku reebay dekedii uu ka dhacay qaraxan ayaana geystay burbur xooggan marka laga soo tago khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ah mas-uul ka tirsan shiicada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aynay ogeyn sababta ka dambeysa qaraxan ballaaran isagoona intaa ku daray in ay weli socdaan dadaalada lagu deminayo debka ka dhashay qaraxan oo maanta oo sabti ah ka dhacay magaalada bandar cabaas ee dalka iiraan kayaanka gumaystaha ee yahuudda oo isweedaarsi xagga weerarada ah kala dhexeeyey dowladda shiicadaha iiraan ayaa iska baryeelay dhacdadan warbaahinta labiyo tobanaad ee yahuudda ayaana sheegtay in maamulka yahuudda uu xaqiijiyey inuusan ku lug lahayn dhacdadan labaatan qof oo reer khaza ah ayaa ku shahiiday duqeyn saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha maamulka yahuudda ay ka fuliyeen koonfurta qidaaca khaza diyaaradaha maamulka yahuudda ayaa maanta duqeyn xooggan la egtay guri ay ku leeyihiin dadka shacabka ah islamarkaana ku yaala xaafadda al sabrah ee dhacda koonfurta magaalada khaza sida uu ku warramay wariyaha lagu magacaabo mu'min oo ka soo warrama jiida khaza waxaa duqeyntan ku naf waayey labaatan qof ilaa iyo hadda burburka ku hoos jira iyagoona ay sidoo kale ku dhaawacmeen tobanaan kale oo dadka shacabka ah islamarkaana loola cararay isbitaalka yar ee ku yaala mandiqadan dhanka kale kooxaha muqaawamada ah ee falastiin ayaa soo bandhigay muuqaal ay ku muujinayaan beegsashada askar ka tirsan maamulka yahuudda oo ku sugnaa mid ka mid ah xaafadaha khaza muuqaalkan ay maanta baahiyeen kooxaha wax iska caabinta ayaa lagu soo bandhigay qaar ka mid ah ciidamada muqaawamada oo howlgal liish ah ku beegsanaya ilaa afar askari oo ka tirsan ciidamada yuhuudda kuwaasoo dhammaantood ay xabadda haleelayso ciidamada la socdayna ay uga carareen halka lagu beegsaday howlgalladan ayaa si gooni ah uga dhacay waddada alcawda ee ku taalo bariga magaalada beyt xanuun askarta yuhuudda ah ee lala beegsaday howlgalkan ayaa dhaqdhaqaaq ciidan ka waday mandiqada beyt xanuun balse howlgalkan kadib waa ay kala firxadeen sidaba lagu arki karo muuqaalka ugu dambayntiina ururka xuutiyiinta ee taabacsan dowladda shiicada ah iiraan ayaa duqeymo la beegsaday xerada niifatiim ee dhacda saxaraha alnaqab sida ay sheegtay kooxda shiicada ah ee xuutiyiinta waxa ay maanta gelinkii dhexe weerar culus loo adeegsaday gantaalo dheereeya ay ku qaaday xerada ciidamada ee niifatiim iyagoona sheegay inay gantaalada ku hobteen daakhilka xerada afhayeenka kooxda ninka lagu magacaabo al sariic ayaa bayaan rasmi ah oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay in weerarkan ay fuliyeen ciidankooda islamarkaana gantaaladooda ay garaaceen halkii hadafka uu ahaa weerarkan ayaa ku soo aadaya xilli maalintii shalay uu maamulka yuhuudda sheegay inuu u babacdhigay gantaalada laga soo tuuray dalka yemen oo ay soo ganeen kooxaha xuutiyiinta ka hor inta aynu gaarin halka hadafku u ahayd oo ah magaalada talaabiib
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag barnaamijkan wuxuu waraysiyada qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk ayaa wuxuu sheegay in tiro lix goor ah uu ka badbaaday weerar ay shabaabul mujaahidiin ku khaarijin rabeen warbixin ku saabsan qodobkan waxaa soo jeedinaya cabdalla mukhtaar jaylaani madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa muujiyey xaaladda amni ee uu wajahayo isagoo tilmaamay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab tan iyo markii uu noqday madaxweynaha dowladda federaalka ah labada muddo xil ay soo qaaday isku dayo dhowr ah oo ay ku doonaysay inay ku disho isagoo gudaha madaxtooyada waraysi ku siinayay weriye lagu magacaabo david okowemba ah ayuu madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud sheegay inuu wajahayo isku dayo joogto ah oo kaga imaanaya dhinaca xarakada mujaahidiinta al-shabaab taas oo doonaysa inay disho isaga sida uu shaaca ka qaaday xasan sheekh maxamuud mar uu ka jawaabayey su-aal laga weydiiyey weerarkii cuslaa ee bishii maaj lala eegtay kolonyo uu la socday xasan sheekh maxamuud kaasooy mas-uuliyaddiisu sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu tilmaamay madaxweynaha dowladda federaalka intan iyo markii uu noqday madaxweynaha dowladda federaalka uu la kulmayo isku dayo dhowr ah oo lagu dili rabay tan iyo sanadkii labada kun afar iyo tobanka markii ugu horreysay ee la ii doortay madaxweynaha dowladda federaalka waxay al-shabaab sameeyeen iskudayo lix ah oo ay ku doonayeen inay igu dilaan iskudaygii koowaad wuxuu dhacay xitaa anigoo u guurin villa soomaaliya inay idilaan waa mid ka mid ah ahdaafta waaweyn ee ay hiigsanayaan ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka mar uu ka hadlayey weerarkii ugu dambeeyey ee ku soo qaaday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu sheegay xasan sheekh maxamuud inuu ku sii jeeday furimaha hore ee dagaalka halkaasoo uu doonayey inuu kula kulmo ciidamada dowladda federaalka iskudaygooda wuxuu ahaa inay iga joojiyaan inaan aado furimaha oo aan la kulmo ciidamada dowladda federaalka laakiin kuma guulaysan ayuu sii raaciyey hadalkiisa madaxweynaha dowladda federaalka dowladda federaalka ayaa wajahaysa xaalad cakiran oo dhanka amniga ah xilli ay sii kordhayaan weerarada ay fulinayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka laga yimaado weerarada tooska ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadayaan xeryaha ciidamada dowladda federaalka waxaa jira dagaal kale oo adag oo ka socda gudaha magaalada muqdisho kaasoo xooggiisa ay qaadanayaan ciidamada qarsoon ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab looguna yeero amniyaadka sida marar badan ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku sheegtay war-saxaafadeedyo ay soo saartay waxay si gaar ah u beegsanaysaa xubnaha sare ee dowladda federaalka oo uu ugu horeeyo xasan sheekh maxamuud taasina waa midda keentay walaaca uu xilligani dareemayo xasan sheekh maxamuud heer uu qarsan waayey taxadiga amniga iyo halista ay noloshiisu ay ku hayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag maxay yihiin qodobadii ka soo baxay shirkii dalka yuganda ugu soo idlaaday midowda afrika ee looga hadlay xaaladda hubanti la'aanta ah oo ay ku sugan yihiin dowladda federaalka iyo howlgalka waxa loogu yeero owsom maxaa ka jira in xaalad kumeel gaar ah la geliyey dowladda federaalka oo museveni uu noqonayo madaxweynaha qarsoon ee dowladda federaalka aqoon-yahan doctor xanafi cabdisheekh aadan ayaan qodobkan ka waraysanay asalaamu calaykum doctor xanafi marka hore soo dhowow kambala waxaa kusoo gabagaboobay shir haddaba shirkan maxay nooga sheegi kartaa waxa looga hadlay iyo natiijadii ka soo baxday بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan aada u jeclaala marka horaata inaan idin xasuusiyo dhowr jeerna waa sheegay xasan anaa idinka garanayo anaa abti u ah anaa reer jalaaqsi isku nahay anaa wax isa soo barannay xasan maalinka u horeysa la doortaa idiin sheegay xasan waxaa la baray si hay-adaha loo tuugsado ee siyaasadda weligiis ma baranin maalinkaas haddii talada la qaadan lahayna soomaaliya wax badan may ku liibaan lahayd maanta meeshuu dhigaan rabaa marka inaan waxyar idinka tusaaleeyo horta shirka sidii loo malaynaya ma noqonin oo dad badan oo ama dowlado badan oo xoog lahay oo soomaaliya gacan ku lahaa way ka kala gaabsadeen oo waa ka goosqaniineen sida maaragtay jabuuti etoobiya iyo kenya wafuudii rasmiga aheyd ee ama madaxweynaha ama ra-isul wasaaraha midna uma dirin dad hoose u direen waxayna la ficiltamayaan meesha inuu haysto ay diidan yihiin gaalkan yoweri museveni ayay aada iyo aada maaragtay u goosqaniinsan yihiin runtii meesha waxaa ka soo baxay markaa iclaamka dhegaysatid idaacadaha caalamiga ah iyo dadka aqoonta leh wax taxliilna aad dhegaysatid runtii waxaa ka soo baxay wax aada iyo aada u murugo badan xasanna wuxuu ku riday soomaaliya meel aada wuxna waa ninkii garanaya meeshuu maanta geeyey waxaa ka mid a waxyaabaha ay soo qareen oo soo saareen oo aad maard u hadanay maadaama si kastoo ay wax u cuneen afrikaankan iska fadhiyo haddana mashruucyo kaleeto oo fara badan inay diyaarsadeen waxaa ka soo baxay marka la fiiriyo in maamulka dowladahan hadda wadamada ka jooga soomaaliya oo dhan waxaa jerman ama dhiin looga dhigay ama mas-uul looga dhigay yoweri museveni loo doortay waxaana loo raaciyey oo meesha ku qoran inuu la socdo siyaasadda iyo dhaqdhaqaaqa iyo la xisaabtanka dowladda soomaaliya halka waxaa kaaga muuqda soomaaliya in si toos ah loogu celiyey kambala koor ama kumeelgaarkii meeshii laga bilaabay marka waxaan rabaa soomaaliya inaan xusuusiyo ilaaha idinku dhaari meeshii laga bilaabay ayaa maanta lagu soo celiyay mihiiga booskiisi ayaa maanta waxa lagu soo celiyey yuweri museveni yuweri museveni hore u sheegay oo codkiisaa dhegaysateen aniga wuxuu yidhi kaafir baan ahay gaal baan ahay laakiin waddanka anaa haysto yidhi toos u caddeey hadda wuxuu qarina maba lahayn maaragtay xasanna hore u sheegay doqonnimadiisa wuxuu yidhi siyaasadda soomaaliya markii yaysan dhaafin maaragtay ee soomaaliya oo meel kale aan la geynin ee aan ku dhammaysanna soomaaliya markuu meelaha ka hadli jiray isagaa maanta wuxuu geeyey kambaalo oo yuweri museveni maanta waxaa loo doortay sidii mahiiga oo kaleeta ayaa loo doortay ma garatay marka waxaa ka soo baxay waxyaabo badan oo aan maaragtay soomaalina mustaqbal u ahayn insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa ayaga say qabsan ilaa juun ay qabsadeen insha allahu tacaala biidni illahi alkariim maba laysa gaari doono teeda kaleet waxaa ka soo baxay oo maraykanka uu meesha ka caddeeyey oo safiirka jooga u caddeeyey anaga contribution habka a u rabtaan ma ku bixinayno wax lacaga oo toosan idii hayna ma laha waxaa la yidhi marka african unionow adinka madaxa gashta lacagtii raadiya haddaad doontaan soomaaliya deen usoo qaada waxaa la rabaa deenkan in lasoo qaado i m f loo tago oo carabta loo tago oo lasoo qaraabtaa la rabaa waxaasoo dhan waxaa loo soo qaraabayaa waa gaal uraya oo ugaandhaysa mooyaane hal shilin oo la siinaya soomaaliya ma jirto biidni illaahi kariim ma hirgeli doonaa insha allahu tacaala waxaad sheegtay in qodobadii ka soo baxay shirka uu ku jiray ee, mid la mid ah kambal accord oo in si ku meel gaar ah ee, dowladda federaalka loo hogaamiyo Ee, qodobkan maxay uga dan leeyihiin Ee, sidoo kale waxaad inoo faahfaahaysaa haddii uu hirgalo waxyaabaha dhacaya maxay- maxaa ka mid ah Eh, bismiillaahi raxmaan raxiim hadalkaas markay dhahayeen waxay si gaar u soo qaadeen waxay dhaheen xasan wax aad soomaali oo heshiis u ahays ma laha waxaa ku qasban tahay soomaali inaad la heshiisid yaa dadkaa shalay dhahaysay maxkamada ha la keeno axmedow asaa yidhi shalay maxkamada ha la keeno ninkii aad dhahaysay maxkamada ha la keena waxaa la yidhi ninkaa waa inaad la fadhiisataa oo gacmaha qabsataa oo lugaha qabsataa inaad siciidan u yeertaa haddii kale wax ku hirgala ma laha waa meeshuu mahiiga jooga ilaa hadda taagan tahay mahiiga markuu ka hadlaya garow oo dhahaya constitution constitution constitution meesha maanta laga bilaabaya waxaa laga bilaabayaa oo ku caddaynaysaa soomaaliya in maarata ay noqotay in maanta dib loogu celiyo in la xakumo oo ay ka tashadaan oo talada ay gacanta u gasho african unica xitaa eu- ma ahan maarata eh, united nation ma aha hadda gacanta waxay u gashay inta ciidamada meesha ku haysto ama african unit ee addoontan ayaa gacanta u gashay si ay doonaan inay ka yeelaan marka meel xun ay ku celiyeen waxaana loogu talagalay xasan doqonnimadiisa iyo siyaasad xumadiisa iyo axmaqnimadiisa la ogaadayo meel uu waxgeey kara inuusan lahayn baa la ogaaday wixii la doon laga soo saxiixday maantana buuggaasuu buuxo saxiixanu soo qaatay marka wax ilaah idinkiis ka hirdigoo doono mal insha allahu tacaala xasan sheekh dhowrmar wuxuu tegay dalka uganda gaar ahaan markay xaaladaha ku qaraaraadaan oo dagaalada mujaahidiinta al-shabaab uu kula jiro ay meel adag ka istaagaan Ee, maxaa keenay in xasan sheekh mar walba uu dhanka uganda garab ka raadsado bismillaahi raxmaan raxiim aniga aragtideeda waxay tahay eh, gaaladan iyada ah eh, mar walba waxay xoogga saaraan dad ayaga gaalo la ah oo kirishtaan la ah weliba xag jir ah oo diinta kirishtaanka aad u haysta ay xoogga saaraan marka yurubiyaanka iyo nimanka la yidhaahdo maraykanka iyo kulli hadda soomaaliya waxay u xil saarteen oo u qaabilsan waa baadariga yuveni museveni oo ku dagaalamaya caqiido ku dagaalamaya weye nin baadari ah oo kaniisada u dagaalamaya waaye kii kaleeto awal la saarnaa jirayne isagaaba tiisa haysataa maanta wuxuu qaban kara malaho gondor iyo meeshaasaa lagu raacraacdaysahayaao de gaalada waxay- waxbay fa- waxbay waxbay fahmayaan marka gaalkaana maanta u xil saaran teeda kaleeto asigaa markii horaato ciidamadiisa u xoog badan meesha loo saaray isagoo naf mooday isagaa laga xukumi jiray meesha laga raacday jiray ra-iisul wasaarayaasha laga soo raacday jiray oo kambaala ma ahayd meeshii laga soo raacday ninka la yidhaahdo markii la raacday jiray ninkii la farmaajo la raacday jiray xaggee laga soo raacday kambaala laga soo raacday meesha marka laga hayo waxay tahay in lagu tusiyo baadarigan museveniga ayaa kirishtaanka oo dhan ku midaysan yihiin wixiinan soomaaliya islaamka sheegana ninkaasa idinka jecelna idinka maamula anay aragtidii taas weye gurgurtainta uu joogay dalka uganda wuxuu qirtay in lix goor la sigay maxaa keenay inuu qirashada xilligan kusoo aadiyo isagoo hadda ku sugan uganda waxaa nasiib darro ah wax aadan idaacadahaada ka sheegin oo dadkaada aadan u sheegin inaa caalamka aad ka sheegsid waana doqonnimo iyo nasiib darro waaye markuu kambaal tagay wuxuu yidhi ani lix jeer bay shabaab isigeynu yidhi wuxuu ka raadinaa beerjaxlaysi iyo laxajeclaysi inuu wiil daacada u yahay oo wiilkoodii la sigay oo maaragtay ee maaragtay uu magan u yahay oo u baahan inay badbaadiyaan oo laga soo gaaro waa beerjaleecsi ma u jeedaan laakiin gaalan ku aqaana waxaas ma yaqaano waxaas gaal ma dhiga maarata naxariistaasi waxaasi ma dhigaan gaale xasan dullinimadiisa shaqsinimadiisa ku tusinaysaa haddii la yidhahdo hal ugdi lacag sii lacagtuu qaadanaya haddii la waddankaada gado shidaalkiisa waa bixinaya ilaa idinku dheer ka warrama ninka saxiixday boqolkiiba sagaashan ya boqolkiiba sagaashan ha qaataan turkiya waxa ku jiro aniga maanta halaysiiye shanta halaysi anaa anaa baxa Dee waxa laga sugaya xasan wax u dhiman haba yaraatee ma laha ninka qabuuro faagtay waxbla faagtay oo mucaarad aan aqoonin oo dad aan aqoonin xasan wuxuu yaqaan waxa weeye war raggiinaan awoodda maanta soomaaliya kaloo shabaabkow war ninkaa madaxiisa ummadda u keena ummadda dhaafi insha allahu tacaala
kaasi wuxuu ahaa doctor xanafi cabdi sheekh aadan oo aan ka wareysanay qodob la xiriira maxay yihiin qodobadii ka soo baxay shirkii dalka uganda uga soo idlaaday waxa loogu yaro midowda afrika ee looga hadlayey xaaladda liidata oo ay hadda ku sugan tahay dowladda federaalka iyo midda hubanti la-aan ee haysata waxa loogu yaro howlgalka awsom
فخور بإسلامي جويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag barnaamijka dhow waxa waraysiyada qeybihiisa hore ayaan dhegeystayaal weli isla maraynaa waxaa idinkuu soo maqan qodobo kale balse markaan aynu aadno dhanka iyo gobolka shabeellaha hoose waa sidii xaalada guud ee wilaayada shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa waraysi gaara wuxuu siiyey warbaahinta tan islaamiga ah ee alfurqaan wuxuuna inooga warbixiyey xaaladda guud ee gobolka waxaa waraystay wariyaheena maxamed cali aadan bismillaahi raxmaan iraxiim waa waraysi gaar ah oo aan la yeelanayno waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan kaasoo aan ku weydiin doonno su-aalo la xiriira xaaladda gobolka uu mas-uulka ka yahay ugu horreyn kusoo dhowow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaan kaaga mahadcelinaynaa fursaddan su-aasha ugu horreysa waxa ay tahay waa sidee xaaladda guud ee wilaayada aad mas-uulka ka tahay ee shabeellaha hoose بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا waan dhowahay idaacadda alfurqaan waxaan ugu mahad celinayaa adeega ay bulshada u hayaan sidoo kaleeto ugu mahad celinayaa jazaakum allahu khayran Eh, haddaan u gudbo su-aasha ay weydiisay jawaabteeda wilaayada si guud xaaladeeda waa degan tahay wax culeysoo hadda ka jira ma jiraan alxamdu lilaahi waxa weyaan maamuladii islaamiga ahaa iyo degmooyinka ka dhisan way shaqeynayaan dadka muslimiintana waxay u xugun tagayaan kitaabka ilaahi subxaana watacaala waxayna hoos harsanayaan dee raaya towxiid laa ilaaha ila allahu maxamadu rasuullah raayadaas ay hoos harsanayaan wax culeysoo hadda taagan ma jiraan alxamdu lilaahi ilahi subxana watacaala ku mahadsan waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala dee muutahay gobolka inta kale ee dhimanna insha allahu tacaala inuu cadowgaas ka dulqaadi doonana waan rajeynaynaa insha allah waxaan la soconnaa dhowaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay la wareegeen gacan ku-haynta degmo iyo deegaano muhiim ah oo ka tirsan gobolka waa sidee xaaladda goobahaas Eh, jazaaka allahu khayran waa sidaa sheegtay waxaa meenayaa bisha ramadaan dhexdeeda ayay mujaahidiinta la wareegeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose ee ugu horeyso degmada awdheegle xarunteeda awdheegle Eh, xaqiiqatan waana saddex meelood oo istaraatiiji ah oo ay ku kala yaalaan weliba saddex buundo oo muhiim u ah xagga marinka Eh, deegaankaas marka waa alxamdulilaah mujaahidiinta gacanta ku hayso wilaayada islaamiga maamusho dadkii waa degan yihiin wax hadda culeys oo taagan ma jiraan alxamdulilaah xaalka waa iska degan yahay adeegyadii bulshadan hadda waa iska caadi wax hadda culeys oo hadda taagan ma jiraan alxamdulilaahi waa dadka nabad iyo amni ayay muutahay ku naaloonayaan wax culeys oo hadda ka taagan ma jiraan xaaladana waa degan tahay Eh, ma gaarsiiseen adeegyadii maamul noocyadooda kala duwan ee ay dadku u baahnaayeen jazaaka allahu khayran waa su-aal muhiim ah ee dadka dee annaga waxaan u adeegeyna waa dadka muslimiinta ah oo mas-uuliyadda loo qaaday waa la gaarsiiyey adeegyada waxna waa dhiman yihiin waxna waa lala gaaray waxaana ugu horumarinay dadka mogtahay maadaama cadow muddo ay hoos harsanayeen fasaad badan iyo mogtay dhib badan ee deegaanada ay ka geysteen dadka in wacyigooda diimeed kor loo qaado deegaanadaas marka waxaa laga hirgeliyey xamlad dacawi ah oo dadka maxaa weyaan diintoodana lagu baraayey wacyigoodana kor loogu qaaday waajibka ilaahi subxana watacaala uu saarayna mogtahay loogu cadaynayey iyo waxa laga rabo mustaqbalkooda inay ilaahi subxana watacaala addoomo u noqdaan oo ilahi subxana watacaala ay caabudaan ayaa mogtahay iyo xamladaas ay daaraneed waxaa kale oo iyadana barbar socotay dadka in looga digo cadowga dhagaraha uu maleegayo iyo mogtahay sharqoolada dadka muslimiinta uu maleegayo in looga digo oo dadkan ay ku kadsoomin dhallinyartoodana ay ka ceshadaan iyadana xamladaasi wayna horgasha alxamdulilaahi kuwa dhimanna insha allahu tacaala waan rajeynaynaa inaan deegaanadaas aan ka fulino wax culeysoo hadda ka taagana deegaankaas ma jiraan insha allahu tacaala si guud wilaayada maamuleyso insha allahu tacaala wixii dhimanna waan gaarsiin doonaa hadduu alla idmo haddii aan u imaanno su-aasha kale waxaan la soconnay iyadoo wilaayadu waday ee mashruuc ay ku ballaarinayso deegaanada uu maro webiga shabeelle halkee ayuu marayaa mashruucaas
jazaaka allahu khayran Eh, mashruucaasi webiga lagu qodaayo wuxuu soo bilowday dhowr bilood ka hor hadda roobka waxyar intuusa imaan ka hor aan gabagabaynay Eh, qodniinka webigana hadda kow nooma ah oo waxawaya marka afraad ayaan webiga dayactireyna aan qodaynaa hadda waxaa noo suura gashay ilaahi subxana watacaala eh, ayaa noo fududeeyey waxaa noo suura gashay inaan qodno oo aan mugta webiga qararkiisi iyo la carar biciyo gudaha caraa webiga ilaa iyo afartan kilomitir ayaa noo suura gashay laga bilaabo degmada afgoye qeyb ka tirsan ilaa degmada qoryoole intaa way noo suura gashay waa wewaa la carar bixiyey waxaa kaloo iyadana xusid mudan webiga maadaama dee mogtahay meelo badan uu ka fatahay oo muugtay markuu biyaha keeno meelo badan beeraha muugta uu ka baabi'in jiray iyagana waxaa noo suuragal shay inaan xirno ilaa iyo lixdan iyo lix farood ayaan xirnay ma laga soo bilaabo degmada afgooy ilaa iyo kuntuwaarey ayaan xirnay weliba meelaha hadda qaar oo faraha ka xirnay waa meelihii hadda la xoreeyey iyo cadowga ilahi santaa laga dulqaaday ee ummaddaas baabi'inayay noolana u diiday farahaasna dhibaato badan ku hayay oo sababtadana loo xiri waayo ayaa maanta noo suuragashay inaan xirno farahaas ilaa iyo waxaweyaan min afgooy ilaa iyo kuntuwaarey farahaas ayaa la xiray iyadana ilahi subana tacaala ku mahadsan cadowgaas dad ka dulqaaday intaasna noo suurageliyey
roobka guga ayaa gobolada qaar ee dalka ka curtay gobolka shabeellaha hoose waa sidee xaaladiisa maxaana lagu qiimeyn karaa ee roobabka ka da-ay
jazaaka allahu kheyran guga ilahi subana tacaala ku mahadsan deegaanada qaar waa laga roobeystay roob fiicanaana ka da-ay qaarna xoogaa waxaa moodaa inuu ku yaryahay laakiin waa bilow xilliga roobka haddaan mugta lagu guda jiraa laakiin si guud waa la roobeystay alxamdulilah ilahi subana tacaala ku mahadsan fadligaas iyo mogtahay iyo naxariistaas ilahi subana tacalana siiyey ayaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa ilahi subana tacala waxaan weydiisanayna inuu noo siyaadiyo mogtahay wax kheyr qabana mogtahay uu naga siiya alla weydiisanaynaa marka roobka waa la roobeystay wax culeysoo hadda taagana ma jiraan insha allah taala dadkeena hadda beerahoodii iyo iyo tacabkooda loo dhaqaaqay shabeelka hoose waxyaalaha ay caan ku tahay intee waa laisla yaqaanaa wax soo saar iyo beero ayay caan ku tahay gobollo badan oo soomaaliya ayaa laga dacmiyaa dalag fara badan ayaa ka soo go-o oo ugu horreysa mugtahay dalagyadan mugtahay saddex biloodlaha ah iyo khudaarta noocyadeeda kala duwan ee magaalooyin badan waxa weyaan laga dacmiyo oo mugtahay loo dhoofiyo
dhinaca kale marka laga fiiriyo gobolka waxaa sidoo kale lagu tilmaamaa ee meelaha ugu badan ee u nugul abaaraha ma jiraa qorshe looga gaashaaman karo saameynta abaaraha sida in la keydiyo badarka xilliga barwaaqada xoolahana loo sameeyo dhuldaaqsin keed ah oo xiliyada jiilaalka ay ku abaarbaxaan
jasaaka allahu kheyr waa runtaa waa mogtahay abaaraha way soo nonoqdeen si guud dadka muslimiintaana kala midnahay ilaahi subana tacaala waxaan weydiisanaynaa inuusan nagu soo celin dadkana waxaweyaan abaarahaas uu ka koriyaan alla weydiisanaynaa xaqiiqatan dadka mogtahay waxyaalaha hadda noo qabsoomay waxaa ka mid ah awalan dadka in laga wacyigeliyo oo mogtahay lagu wacyigeliyo inay keeda samaystaan oo dalaga beeraha kasoo go-ayo ay keydsadaan balka oo kaleeto inay keydsadaan mogtahay beeraleyda xaggooda lagu wacyigeliyey dhinaca kalena hadda mota keeda hadda la sameeye ma leh laakiin taas bedelkeeda waxaa la sameeyey oo bey-ada in la ilaaliyo dadkana lagu wacyigeliyo geedaha la jarayo laga hortago dhuxushii mogtahay iyo xaalufintii socotay laga hortago dadkii waxaa weyaan geedaha si macna daraha usoo jaraayo in mogtahay laga joojiyo dadka guryaha dhisanaya in nidaam loo sameeyo oo mogtahay baahidooda keliya wax ku kooban ay ka dhigtaan dadka xoololeydana waa lala kulmaa inta badan iyagana waxaa lagu wacyigeliyaa dhirta inay ilaaliyaan dhinacooda ay ka ilaashadaan mogtahay beeraleyda hadda waxyaalaha keena waxaa kamid ah ina webiga qodnaba mogtahay inaa dadka xoogaha dalag fiican ay soo saartaan oo mogta wax soo saar kor loo qaado meelo aysan biyaha gaarin in la gaarsiiyo ayaa mogtahay qeyb ka mid ahayd in mogtahay webiga wax loo qoday dadkana waxa weyaan ay ku intifaacsadaan oo hadda sablaal oo kaleeto inay biyi soo gaaraan rajeynayna insha allah taala sanadkan waa tahay fariintaada ku wajahan dadka ku nool wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose maxay tahay weliba si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka beeraha
jasaaka allahu kheyran reer shabeellada hoose waxaan leeyahay ilaahi subana tacaala ha idin barakeeyo waxa aad haysataanna ilaahi subana tacaala ha idin barakeeyo waxaana laga rabaa annaga dee mugtahay shabeellada hoose markii la yidhaahdo dadka muslimiinta oo kaleeto way nagu xisaabtamayaan waa meelaha laisleeyahay dalaga ugu badan inuu kasoo go-o oo gobolladana laga dacmiyo waxaan leenaha marka insha allahu tacala waxaa la rabaa dadka inay wax soo saarka xoojiyaan keedad badanna ay sameeyaan dadkana waxa weyaan ay mugtahay ay shaqaystaan oo mugtahay beerahooda iyo wax soo saarka iyo kulli ay ku dadaalaan ayaa laga rabaa insha allahu tacala jazaakum allahu kheyran si aan uga gaashaamanno mugtahay abaaraha soo noqnoqonayo iyo mugtahay inaan mugtahay aan cadow aan u gacmo hoorsanin waxaa la rabaa insha allah taala in annaga mugtahay aan ilahi subana taala ku kalsoonaano uma marka waxa annaga aan gacmeena kusoo saarin aan ku kalsoonaan intaasaan dhihi lahaa dagarka shabeelada hoose aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo waraysi gaar ah siinayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaystayaal weli maqlaysaan senatar ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waxa ay sheegtay in bangi laga leeyahay turkiga uu dalka soomaaliya ka uruuriyo lacag kaash ah deeqo xasan oo ah senatar ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegtay in bangi lagu magacaabo siraad oo laga leeyahay waddanka turkiga oo lacagta kaashka ah ee dadka soomaaliyeed diyaarada ugu daabulo waddanka isagoona xarun ka furtay dalka arrintan ayaa ah halis kale oo hor leh xilli lacagta shilinka soomaaliga ee dalka lahaa ay sii dabargo'ayso isticmaalkeeduna uu aad u yaraanayo waxay kaloo tallaabadan halis ku tahay hantida ummadda soomaaliyeed oo keliya hadda noqotay mid u badanaysa dhanka iyo dijitaalka amaba sidoo kale wax ku shaqeeya koronto oo haddii aaladahaasi ay hawada ka baxaan ama ciladoobaan ay dadka soomaaliyeed meel cidla ah istaagi karaan waa tan deeqo xasan oo ah sanatar ka tirsan baarlamaanka oo arrintaas ka dhawaajinaysa
waxaa jira bangi oo la yidhaahdo international oo yidhaahdo siraad bank waxaa u malaynayaa inaad dhammaantiin ka warqabtaan ganacsatada soomaaliyeed lacagaha ay u rabaan inay wax kusoo ganacsadaan ee dibadda loo qaadayo ganacsatadu markay rabaan inay soo adeegtaan waxaa jira transactionka ma qaban karaan bangiyadayna local kama qaban karaan marka badanaa waxaa la isticmaalaa banki internationala magaaladan waxaa soo degay bangiga siraad bank la yiraahde ay leeyihin turkida lacagtii kaasha dalka laga qaadaa marka aan saa ogtihiin dalku lacagtii soomaaliga xitaa waa gabaabsi oo lacag lagu adeegtaaba lala-aya marka waxa lagu adeegtaa waa electronic money lacagtan e v c da laga dhex isticmaalay weliba doolar ah marka haddii lacagtii doolarkaana la dhoofiyo waxa dhici doona insha allah in lacag laga waayaba dalka oo xitaa doolarkii aan weyno lacagtaas kaashka lagu qaadayo waxay samayn karaan bangi internationala wuxuu samayn karaa transaction oo wuxuu samayn karaa electronic ah maxaa keenay in lacagtii soomaaliyeed ganacsatadii soomaaliyeed diyaarad lagu qaado maalin kasta lacag doolar ah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku sii siqaynaa markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka caawa waa geedka sanjabiisha waxaa aalaaba inoo soo jeediya doctor maslax أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد xalaqadeena ah waxaan ku qaadanaynaa sanjabiisha ama jinjar oo si cilmi ahaan loo yaqaano jinjar waana geed ubax leh oo xididkiisa loo yaqaano xididka sanjabiisha waxaana si ballaaran loogu isticmaalaa adduunka daafihiisa meel kasta dhir ahaan marka udgoon ayuu leeyahay wuxuuna bixiyaa nafaqooyin badan iyo fitamiino badan ayuu bixiyaa asalka sanjabiisha wuxuu asalahaan ka soo jeedaa koonfurta iyo bariga iyo bartamaha adduunka iyo dhammaan meel kastaba waa laga helaa waxaan la beeran jiray kumanaan sano ka hor waxa uu ka tirsan yahay qoyska sinziber oo ay ku jiraan turmeric iyo cardamon sanjabiisha waxay bixisaa faytamiino badan iyo macdin badan kuwaas oo faa'iido badan u leh jirka bani aadamka faytamiinada ay bixiso sanjabiisha waxaa ka mid a vitamin b one oo loo yaqaano thiamin vitamin b two riboflavin vitamin b c pyrodoxin vitamin c magnesium macdinta botassium manganes iyo iron intaasoo faytamiino iyo macdin ayuu bixiyaa sanjabiisha marka faa'iidooyin badan ayay inoo leedahay isticmaalkeeda faa'iidooyinka ay inoo leedahay sanjabiisha isticmaalkeeda ee lambarka ugu horeeya waxay la dagaalantaa infekshanada iyo caabugyada jirka soo weerara taas oo yaraysa dhammaan infekshanada iyo caabugyada jirka soo weerara sida kalgoosyi xanuunka kelyi xanuunka infekshanka maqaarka dhabar xanuunka kaadimareenka dhammaan intaas way yaraysaa qodobka labaad waxay u fiican tahay dheefshiidka waxay hormarisaa dheefshiidka waxay yaraysaa dibriyada caloolo fadhiga mindheer xanuunka cuncunka iyo infekshanada ku dhaca mindheerada ayay yaraysaa qodobka saddexaad waxay yaraysaa shinjabiisha ee dadka sokorta ee bilowga ku ah ama insuliinka ama prediabetic patients loo yaqaano sokortaas ayay ka hortagtaa ayay hoos u dhigtaa sababtoo ah waxay leedahay maadooyin oo sokorta gubayo oo dhalaalinaya ayay leedahay qodobka afaraad waxay yareysaa shanjabiisha cudurada ku dhaawannaha loo yaqaano cardiovascular diseaseska ama dhiigkarka labadaba way yareysaa aad iyo aad ay ugu fiican tahay qodobka shanaad waxay hormarisaa shaqada maskaxda ama isku socodka qulqulka dhiigga maskaxda ayay hormarisaa iyadoo dhalaalisa dhiigga islamarkaasna socsiisa waxay fududaysaa xanuunka dhiigga xilliga caadada haweenka u yimaada iyadoo meesha ka saaraysa inuu xinjir uu yeesho dhiigga ama uu ku istaago way dhalaalinaysaa si fiican ayay u socsiinaysaa qodobka sideedaad waxay u fiican tahay haweenka wallaca ah ama jirooyinka qaba xilliga wallaca ayay u fiican tahay way isticmaali karaan qodobka sagaalaad waxay u fiican tahay calool xanuunka dadka caloosha ka qaba raaxadarada ama dareemaya caloosha inay si un ay u xanuunayso ayay aad iyo aad ugu fiican tahay waxay u fiican tahay cudurada ku dhaca neef mareenka khaasatan xanuunka loo yaqaano asma ama neefta dadka ku xiranto qodobka kooiyo tobnaad waxay wareejisaa regulationka ama circulation systemka habdhiska wareega dhiigga ayay aad iyo aad ugu fiican tahay waxay kaalin weyn ka qaadataa wareejinta dhiigga iyo shaqada dhiigga ayay kaalin weyn ka qaadataa qodobka labaiyo tobnaad waxay u fiican tahay sanjabiisha xagga dhalamada iyo fertilityga wax loo yaqaano waxay ka caawisaa dadka inay siiso maadooyinka dhalmada bixiya ilaah baa dhalmo bixiyo saas daraaddeed marka waxay bixisaa maadooyin sabab u noqon kara qofka inuu helo oo maaragtaye ilaahay uu ilmo siiyo ayay markaa sabab u noqon kartaa isticmaalkeeda qodobka saddexiy tobnaad waxay u fiican tahay cudurada loo yaqaano g i t ga oo ku dhaca ee caloosha iyo mindhecerada ayay u fiican tahay ama gaaska ha noqoto ama qabsinka ha noqoto ama dibirka ha noqoto calool fadhiga ha noqoto baabasiirka ha noqoto dhammaan ayay u fiican tahay qodobka afar iyo tobnaad waxay u fiican tahay cudurka loo yaqaana asaasaqa ama xusuus beelka dadka oo aan xusuusta lahayn oo maskaxdooda miirka iska tago islamarkaasna aan xusuusan karin waxay soo sameeyeen ama wixii ay soo mareen aan xusuusan karin qodobka shan iyo tobnaad waxay yareynaysaa xanuunada jirka ilka xanuunka kor xanuunka iyo dhammaan xanuunada jirka baniaadamka ku jira waa anti bain medication waa dawooyinka xanuunka baabi'iya lix iyo toban waxay kor u qaadaa habdhiska dheefshiidka caloosha ayay socsiisaa cuntooyinka ayay ka sahlisaa ama ay u fududaysaa dheefshiidka inuu si sahlan ku shiido intii uu ku cuslaan lahaa dheefshiidka ayay fududaysaa isticmaalkeeda qodobka toddobiyo tobnaad waxay ka hortagtaa sanjabiisha cudurada kansarka ku dhaca jirka baniaadamka keliya maaha maqaarka xibnaha muhiimka ah sida beerka keliyaha brosteedka naasaha makaanka tubooyinka dhammaan cudurada kansar ku dhaca ayay u fiican tahay isticmaalkeeda qodob sideed iyo tobnaad waxay u fiican stresska iyo welwelka iyo walaaca iyo walbahaarka oo ku dhaca qofka waxay u fiican tahay dadka labalabada mataga iyo calool xanuunka qaba ayay aad ugu fiican tahay waxay bixisaa maadooyin badan oo vitamina vitamin b c a ku jiraan dhahne wuxuu marka dadka ka caawiyaa in labalabada iyo mataga iyo waxyaalahaas la khaasatan xilliga uurka iyo haweenka uurka leh ayay aad iyo aad ugu fiican tahay waxay kor u qaadaa awoodda jirka immune systemka ayay kor u qaadaa iyadoo la dagaalanta bakteriyada iyo vairusyada iyo dhammaan soo weerara jirka baniaadamka qodobka kow iyo labaatanaad waxay maaraysaa miisaanka daraasad la sameeyey ama baaritaano la sameeyey ayaa lagu ogaaday maadadan sanjabiisha inay dadka ka caawiso inay horumariso miisaanka islamarkaasna isku dheelitirto ay meesha ka saarto dufanta iyo baruurta inay gubto islamarkaasna cabitaytka ay yareyso dadka cuntada aad ugu furan tahay inay abitaytka ka dheelitirto islamarkaasna dufinta gubto ayaa lagu sheega daraasada isticmaalka sanjabiisha qofka in yar ayuu shaah ku darsan karaa qiyaas ahaan asigoo oo budo ka dhigaya ama shiidaya ama uu jabjab yaryar intuu ka dhigo uu ruugo ama cuntada ku cuno ayuu isticmaali karaa wax dhibaato ah ama cilad ah oo lasoo wariyey oo hadda la sheegayana ma jiraan fiiro gaar ah waxaa markaa aan halkan ku sheegaynaa dad gaar ah oo sanjabiisha aan isticmaali karin sababo jira awooda waxaa ka mamnuuca isticmaalka sanjabiisha dadka qaba xanuunadan soo socda kow dadka qaba xanuunka loo yaqaano hemovilia hemovilia waxaa loo yaqaanaa dadka dhiigooda aan lahayn xinjirowga bimacnaa dhiigooda iska dhalaalsan xinjirow aan lahayn ayaa loo yaqaana tusaale ahaan waxaa dhici karta ilmo yaryar ama dad waaweyn oo markaasi cudurkan hemofiliaha qaba aan korkoodana la taaban karin aan la gudi karin jirkooda loo ogolayn in la taabto sababtoo haddii la taabto dhiiggaas lama celin karo wax celin kara oo ilaahay abuuray ma jiraan ilaa ilaahay subxana wa tacala inuu celiyo mooye lama taabto hadda ilmaha marka qaba hemoviliahas dadka qaba lama gudo lama taabto sidoodayaa lagu ilaaliya cid u dhowaan karta malaha marka dadka cudurka hemoviliah qaba waa ka mamnuuc sanjabiis inay isticmaalaan qodobka labaad dadka qaba cudurada ku dhaca hinjiroogana ma isticmaali karaan qodobka saddexaad dadka sokorta iyo dhiigkarka qaba isticmaalka sanjabiisha iyo daawada dhiigkarka ama sokorta iskuma dari karaan haddii la isku daro waxaa dhacaysa labadaba inay falgalaan oo meeshii la rabay dhiigga inuu dejiyo marka wax ka baxsan uu ku sameeyo dhulka dhigo ama markaasi cillado kale inuu keeno dadkaasna ma isticmaali karaan qodobka afaraad dadka qaba dhagaxa xameytida iyagana ma isticmaali karaan sababtoo ah sanjabiisha haddii dadka isticmaalaan waxay samaynaysaa wax soo saar badan jirka wax badan oo ka mid ah inay soo saarto over production waxa la yidhahda marka ay isku dayso dhagaxii meesha inay ka soo saarto inay isku dayso iyadoo aan burburinayn marka soo saaritaankaas dadka qofka waxa u imaanaya marka xanuun tiro badan ayaa u imaanaya markaasi oo qofka uu xanuunsado marka looma ogola dadka xameytida dhagax kaga jira inay isticmaalaan sanjabiisha zaa'idka ah marka waxaan rajaynaa insha allahu tacaala in laga faa'iidaysan doono aad iyo aad ayaa u mahadsantihin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag idaacadda islaamiga alfurqaan ayaad dhegaystayaal dhegaysanaysaan waxa aan ku guda jirnana waa barnaamijka dhuwaxa wareysiyada siyaasi taageersan dowladda federaalk ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay heshiiskii ishadaalka ee turkiga isagoo dhanka kale ka hadlay guuldarrooyinka dowladda federaalka ka haysta dagaalka ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu fadeexad ku tilmaamay heshiiskii dowladda federaalk ee turkida ugu saxiixday in uu gurto khayraadka ummadda soomaaliyeed isagoo sheegay in heshiiskan la saxiixay iyadoo aysan arkin waxa loogu yeero baarlamaanka dowladda federaalka waxa uu geysta kale soo hadal qaaday guuldarooyinka dowladda federaalka ka haysta dagaalka ay kula jirto xarakada shabaabul mujaahidiin isagoona tilmaamay inay musiibo tahay waxyaabihii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay furimaha dagaalka ugu horreyn horta dee heshiiskaanu waxaan isleeyahay wuxuu fadeexad weyn ku yahay dowladda federaalka ummaddii soomaaliyeed iyo baarlamaankii federaalkaba kaga awoodi kari weysay inay la wadaagto maalintii ay heshiiskan la saxiixday oo ahayd labadii kun iyo labaatan iyo afartii bishii march taasoo muujinaysa in dowladdu laftigeedu ay aad iyo aad u saluugsaneed ama ay ogeyd inuusan ahayn heshiiskaanu heshiis u qalma ummadda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed waayo ma soo marin adduunka fadeexadii ugu weyneyd ahayd in baarlamaanka iyo federaalka soomaaliya la hortago oo dowladdu ay tidhaahdo heshiis aysan akhrin wax aysan akhrin la yidhaaha ansixiya heshiiskan waa haddee kolba waxa weeye dowladda turkiga qoratay iyadoo tixgelinaysa duruufahe danaheeda marka waxaan isleeyahay runtii waa heshiis maanta aan maaragtay u malayn maayana soomaali inay dhaqso uga faa'iidaysanayso labaatanka sanoo soo socda ama shan iyo tobanka sanoo soo socda ama tobanka sanoo soo socda marka waa wax keeni kara waxaa ka daran wuxuu abuuri karaa dhaqaalo oo aan la ogeyn meesha la geynayo shirkaddu waxay awood u leedahay lacagaheeda inay bannaanka ku xaraysato maamulka wax dowladdu ay shaqo ku leedahay ma ahan ama shirkad dowladda ka tirsan tahay ay la socon kartaa ma jiro waxaan isleeyahay waa dhaqan xumo dowladeed tii ugu xumeed ee soo marta dalka weeye in baarlamaan dhan oo ka kooban saddex boqol iyo labaatan iyo sagaal in la yidhaahdo wax aydan arag ansixiya la yidhahdo waa la ansixiye ma dhici karto maxkamad kastoo la geeyaa iyo adduun kastoo la geeyaa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت waa hagaag dhegaystayaal caawa intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid lamida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي